aad xidhnaydyo dhalalkiyo hilaaci naftu naftu naftu dhayga qaadee emantii haweenka dharaartaynu kulanaa dharkii aad xidhnaydyo dhalalkiyo hilaaci naftu naftu naftu dhayga qaadee dheere dhinacyada ka degayo laga soo hangiyo timahaaga dheere dhinacyada ka degayo laga soo hangiyo markii aan ku dheex dabajacayay ligu dhammaada iqaada dhigaye soo dhowo dhabta kaalaygu qabo abid aan ku dhowrtee markii aan ku dheehdaba jacayl igu dhammaada iqaada dhigaaye nimo soo dhowo dhabta kaalaygu qabo macan aan ku dhowrtee
dabta kaalaygu qabo abid aan ku dhowrtee